asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana sheekooyinkeennii xubinta murtida maanta waa alaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo noocyada fara badan iyo wejiyada fara badan iyo tilmaamaha fara badan intaba yeelata waa xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo siyaalo badan loo turjuman karo waana xubinta murtida maanta ee u baahan kolba inta xigmadaadu la eg tahay inuu fahankeedu la ekaado xubintan murtida maantana waxaan badanaaba afka hooye uga soo xullaa bal dadku inay afkoodii iyo sheekooyinka cajiibka ee ku duugan ay wax un ka ogaadaan xubintan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebbe oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi libaax ayaa heer u dhacay markaasuu xoolo dhibaateeyey subaxibaa nimanbaa ku tashaday nimankaa waxay ku tashadeen inay intay libaaxan raadiyaan ay weeraro ku qaadaan ay dilaan haddii ay damceen middaa iyadiihi sidaa inay yeelaan oo ay ujeeddada go'aansadeen sidii loo raadhayey libaaxi baalka libaaxan waxaa dhaqan u ah inuu intuu mus dabada la galo uu difaac galo hadduu difaacii galay isagoo halkaa ku jira oo libaaxi diyaar ah oo maaragtay shaarubta iyo danabka iyo qanjidhada iyo indhaha casuusta leh iyo hoogiyoba saa usoo yuurura ayay ka hor imaadeen saddex nin baa saa u dhowray way kala baxeen moogta nin baa dhaartay hashayda heblahayd baad cuntay waa hebla waa heblaad cuntay waa heblaad cuntay waa heblaad cuntay haddaanan maanta kaa waxala waxaa dhib geysatay haddaanan kaa aarin buu yidhi moog haddaanan kaa aarin markuu marahay yaa aarkiiu saa u jalleecay isaga moogta markaasu libaaxow waxba kaa aari mahaye muskaaga iskaga jib libaaxow waxba kaa aari mahaye muskaaga iskaga jib marka sheekadan markaad fiiriso waxaad soo xasuusanaysaa wiilwaal sheekadii haddii ay ku idmahayo saddexdii nin ee tashatay ee uu yidhi wiilwaal laada cad isku heshida mid soo cel oo uu yidhi jeeli lagugu dar uu darib lagugu dar labada cad tii baad soo xasuusanaysaa sababtoo haddii nimankaas laftoodu hadalkoodii waxa bedelay wuxuu ahaa cabsi ninkan hadalkiisii waxa bedelayna dee iyaduna way ku muuqataayo waa cabsidaas oo kaleento oo mahmaad soomaaliya o kale waxay leedahay aar nin galiya nin galladayba waa og yahay marka aar nin galiya nin galladayba haddii uu og yahay dee ninku markuu libaaxii soo dhowray wuxuu is yidhi ninka uu weerarka rasmigaa ku qaadayo ayaa adiga saa darteed ayuu isu bedelay oo inta isbedelay sheeko kale oo yimid oo u yidhi waxba kaa aarsan mayno muskaagii isaga jiray halkaa ayay la gashay waana qayb ka mid a isbedelka fulaynimada iyo maaragtay waxyaalaha kadiska ah ee buurilangoy waxaan la dhahayo dhaqdhaqaaqa jidhka ku imaada yaana khaldaman u luuqado kale isticmaali leh dhaqdhaqaaqa jidhka waxyaalaha ku imaada mid ka mid a weeyaan daymadii libaaxa ayaa bedeshay mowqifkii uu ninku watay kaasoo ahaa mid uu weerar ugu qaadi rabo aarkii xoolaha jariimada u geystay mahmaana maanta aan kusoo qaadanayna xubinta murtida maanta idamka eebe waxaa weeye eebeheen xog ma mooga eebeheen xog ma mooga